weliga cabdicasiis axmed gurbiye oo ah tifaftiraha idaacadda goobjoog ayaa maanta maxkamadda gobolka banaadir waxay ku xukuntay lix bilood oo xariga iyo shan milyan oo shilinka soomaaliga ah oo ganaaxa ururada u dooda xuquuqda suxufiyiinta ayaa cambaareeyay xukunkaasi oo ay ku tilmaameen mid xadgudub ku ah xorriyatul qowlka waxa ay sheegeen in maxkamaddu ay xukunkii ay ku riday weriye gurbiye u cuskatay qodobo markaasi ku jira xeerka ciqaabta soomaaliyeed isla markaana ay xukunkaasii riday iyadoo aan la sheegin cidda soo dacweysay weriyaha maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa sidii ay maxkamadayntii maanta u dhacday iyo waxa ay xukunkaasi ka aaminsan yihiin ka waraystay maxamed ibraahim macalimo oo ah xoghayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed
aad iyo aada umahadsan tahay sidaad la socotaba maxkamadda soomaaliya ee gobolka banaadir waxay dacwad kusoo ogtay weriye cabdicasiis gurbiye ilaa haddana dacwad way soo socotay inkastoo markii dambe xabsiga laga soo daayo damiinaan kusoo diinay maanta ayay taariikhdu tahay sagaal labaatanka julaay maxkamadda gobolka banaadir waxa ay u yeertay weriye xukun bayna ku riday xukunkaasna waxaa sida uu ku dhawaaqay garsoore maxamuud yaasiin oo garsoorihii xukunka riday waxa uu sheegay inay ku xukumay lix bilood oo xariga iyo sidoo kale shan milyan oo shilin soomaali ah laakiin waxa uu sii raaciyey in lixda bilood ay u furan tahay inuu iibsado marka xukunkaasa maaragtay maanta ku dhacay waryahaasi waxaanan u aragnaa inuu yahay xukun siyaasadaysan oo cadaalad darro ah islamarkaana aan la aqbali karin marka maxaad ku diidantihiin xukunka maxkamadda ee maanta
runtii horta dacwaddan intii ay soo socotay dhowr jeer ayaa isbedbedel ay ku sameeyeen xeer ilaalinta oo mar walba lasoo bedelay qodobada lagu haysto sidoo kale ilaa hadda lama caddaynin qofka maxkamadda kusoo oogay maxkamadda dembiyay ku heshaa la yidhi laakiin xitaa qofka soo eedeeyey iyo cidda eedda u haysataa ma cadda marka xiga qodobada loo cuskaday waa qodobo xusan xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa garsooruhu uu ka dhawaajiyey saddex boqol labaatan iyo sideed iyo laba boqol lixdan iyo sagaal marka hadalla been abuuri wax sidaas oo kale ah inuu uu sameeyey weriyo qodobadaasna waa waa kuwa runtii lixdan iyo afartii ee soomaaliya loo sameeyey oo ah kuwa dhacay oo aan maaragtay loo isticmaali karin wariyaasha wariyaasha waxay leeyihiin xeerar xeerkii saxaafadda yaalla xeerar kaloo madaniya yaalla marka kiisku dembiile ma ahayn weriyaha wax un buu qoray qof ma dilin qof ma dhaawicin dembina ma geysane aragtidiisu wuxuu ku qoray facebookiisa intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay marka aad iyo aada uga xunnahay waana cambaaraynaynaa go-aankaas maanta ay maxkamaddu gaartay marka maxkamadda ma u sheegteen diidmadiinna iyo in xeerka ciqaabta soomaaliyeed aan loo isticmaali karin ee weriye war faafiyey
aad iyo aad runtii garsoorayaasha ama dadka u doodaya looyariska ahaa qareennada u doodayay weriyaha wax walba oo ay sheegeen baa maaragtay lagama dhegaysan wayna ku doodeen horeyna u bandhigeen xitaa waxay sheegeen inaysan maxkamaddan hadda gobolka aysan ikhtisaas ama maaragtay ulahayn inay xataa dacwaddaa qaado waxaasoo dhan ma jirin waxaad xusuusan tahay in madaxweynaha soomaaliya bishii may ee kal hore aan soo gudubnay uu shaaciyey in wariyaasha aan loo isticmaali doonin xeerka ciqaabta marka waa nasiib daro iyadoo madaxweynihii soomaaliya uu sidaa leeyahay in maxkamaddii maaragtay ay isticmaalayso qodobadaas xeerka ciqaabta ku xusan wariyaashiina loo isticmaalayo runtii waad og tahay oo kiiskan waxaan aaminsannahay in uu yahay kiis dad mas-uuliyiina ay kulug leeyihiin gadaalna laga riixayo marka maxamed maxaad ku sababayseen inaad tuhuntaan in kiiskan uu la xiriiro siyaasad oo uusan ahayn wixii uu qoray cabdicasiis sababtoo ah waxaad arkaysay xilliga uu soo maray iyo waktiyada kala duwan ee maalinba la bedelayay ilaa haddana ma jirto cid si gaara loo sheegay oo la caddeeyey inay madaxweyne ama ahaato ama maaragtay ra-iisul wasaare ahaato ama cid ka hooseysa ahaatee dacwaddan u haysata laakiin dacwaddii waxaa la qaaday iyadoo qof muddaci ama maaragta qofka soo eedaynaya aan la caddaynin go-aan maxkamadeed la soo baxay waaye maxkamaddu waa ixtiraamayna go-aankeeda laakiin annagu waxaan u aragnaa inay tahay go-aan dhinac janjeera waxaanan rajaynaynaa inaan raacfaan ka qaadan doonno qareenaduna ay raacfaan ka qaadan doonaan arrintaasi maadaama ay tahay wax aan cadaalad cadaalad ku dhisnayn oo runtii sida loo go-aamiyey iyo jidka loo maray ay tahay mid maaragtay nala qaldan ugu dambeyntii dhowaan maxkamaddu waxay sheegtay in cabdicasiis loo haysto ay tahay mid shaksi ah oo uusan ku matelin warbaahintii uu ka shaqeynayo maadaama uu facebookiisa warka qoraalka lagu haysto uu ku qoray arrintaasi maxay ku dambeysay waa nasiib daro qofka sideedaba horta waxaan warbaahinta laga hadlayo social media laftiisu waa hadda waa warbaahin qofkana waa wariye la yaqaano oo xirfadaa ku shaqeeya marka in maaragtay ujeedku waxay tahay in xukun lagu rido oo maaragtay xukunkaa la rido si kastoo iyo sifo kastoo loo mari karo marka waxaan u malaynaynaa inay maaragtay tahay xoogtooxsi waana nasiib daro in dalkii wariyaashii loo isticmaalayo iyadoo xeerarkii madaniga ahaa iyo xeerarkii saxaafaddu ay yaalaan in xeerkii ciqaabta weli loo isticmaalayo waa run waa arrin maaragtay nasiib daro ah waxaan u arkaynaa in maaragtay arrintaasi cid walbo ay qusayso dhammaan hay-adaha dawladdu ay dib uga fiirsadaan oo ay maaragtay arrintaasi candhuuftooda dib u laqaan oo wariyaashaan loo isticmaalin xeerkaas dhacay oo waa hore ahaa oo runtii qallafsan oo ka hor jeeda dastuurka waxa uu jebinayaa waxa ugu weyn waxa waaye waa inuu dastuurkii soomaaliya u yiilay uu ka hor jeedo wuxuu dastuurku banaynaya qodobkiisa sideed tobnaad in qofka wariyahay uu maaragtay ra'yigiisa cabiri karo qofka soomaaliga ah waxaa kaloo oo maaragtay ku jira qodobo badan oo ku jira xeerka saxaafadda ayuu ka hor imanaya mahadsanid maxamed ibraahim macalimo oo u warramayay waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan